wararka ka imaanaya gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay deegaano horle ka qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen inay la wareegeen hub rasaas iyo qalab kale oo ciidan xuseen xasan dhaqane wariyaha v o e-da ayaa warkan inooga soo diray beledweyn
howlgalladan oo ay ciidamada soomaaliya oo kaashanaya kuwa amisom ay ka sameeyeen deegaano ka kala tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayay saraakiil u hadashay ciidamada dowladdu waxaay sheegeen in ay ururka al-shabaab kala wareegeen deegaano ay hore u joogeen dhinaca hiiraan ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa waxa ay la wareegeen deegaanada nuurfanax iyo booco oo qiyaastii ilaa lixdan kilomitir dhinaca koonfur uga beegan magaalada beledweyne guddoomiyaha degmada halgan guhaad cabdi warsame oo v o a la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ay ku qabsadeen hub iyo saanad military horta howlgalladii ee la helay waxaa laga helay saanad badan oo ciidan sida toondayaal susaas qasnado waxyaalo fara badan oo qalab ciidan ah laga helay ma garata boocana saakaa la galay laba nin baa meesha ku dhimatay oo shabaab oo dagaal meel dagaal ka socday laba qoori iyo aad eridu ciidankiina ku jiraa dowladda soomaaliya iyo ciidanka turbiya waa iskarabsanay howlgalku hadda wuxuu socdaa waa maalintiisii shanaad ciidamada soomaaliya ayaa sidoo kale waxay la wareegeen deegaano badan oo gobolka shabeellaha dhexe ka mid ah kuwaas oo ay hore ugu sugnaayeen kooxda al-shabaab lama oga in howlgallada ay sii soconayaan iyo in goobihii al-shabaab lagala wareegay ay ciidamada ku sii sugnaan doonaan